hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gaadhaadi gabowdo asay galadu timaado hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin
sheeka sheeka caruuree sheekadeenna waxaa la dhahaa laba walaalo oo dabaal ah ayay ku saabsan tahay haween ayaa laba bisadood ama laba yaanyuurood u soo dhaceen guri kadibna waxay ka xadeen hilib hilib badan ayay ka xadeen labadii bisadood ee walaalaha ahaa hilibkii ayay ku dagaaleen oo mid walba waxay doonaysay inay hilibka ka badsato tan kale xaaladoodii waxay gaartay inay iscidiyeystaan aad ayay isku rifeen siday isku rifaayeen oo isku xaganayeen dhaawacyo ayay wejiga iska gaarsiiyeen siday u dagaalamayeen oo midba mar midba mar loo dharbaaxayay labadoodii way daaleen markaas mid ka mid a ayaa waxay soo waxay u soo jeedisay tii kale markaase waxay ku tidhi naawaatan isku daalnaye oo isku rafaadnaye aanu tagno cidna dhexdhexaadisa oo hilibka si cadaalad ah noogu kala qeybisa bisadii kale ayaa tidhi waa talo fiican ee aan u wada tagno oo maaragna aan u geysano daanyeer isagaa noo kala qaybinayo hilibka daanyeerkii ayay u tageen waxayna u sheegeen qisada iyo dagaalkooda markaas kadibna hilibkii ayay hortiisa dhigeen waxayna ka codsadeen inuu si isla eg ama si cadaalad ah ugu qaybiyo hilibkii daanyeerkii wuxuu soo qaatay mindi iyo miisaan hilibkii buu laba u qaybiyey qayb walbana miisaanka ayuu saaray daanyeerkii wuxuu sameeyey mataqaanin caruure marba dhinacii cuslaada ayuu cad ka soo jaraa oo wuu cunaa mar dhinacan ayaa cuslaanaya cad ayuu ka cunaa haddana cid dhinaca kale ayaa yacni a cuslaanayo cad ayuu ka cunaa ilaa uu hilibkii ay bisaduhu u dhiibeen ama ay u keensadeen dhammaantiis wuu ku cunay sidaasi markaas ayuu labadii bisadood ku yidhi labadiina waxaad iga codsateen in midkiina uusan raacin wax dheeraad ah anna sidii ayaan sameeyuu ku dhah markuu sidaasi ku dhah daanyeerkii labadii bisadood aad ayay u caroodeen waxay sameeyaanna way garan waayeen yaanyuridii waa isfiiriyeen ayagoo yaaban mid ayaa tii kale ku tidhi bal haddii aan maaragtaaye marka hore aan heshiin lahayn oo maaragtaa si fiican ugu heshiin lahayn hilibka intaasoo oo khasaaro oh khasaare ahna ma gaari lahayn camal ayay tidhi markaase tii kale waxay ku tidhi naawaa runtaa sheekadayna caruurey waxa waxaa laga dheehanayaa haddii dadka walaalaha ah ee wada dhashay ay heshiin waayaan cid kale ayaa ka faa'iidaysanaysa ama ka faa'iidaysan doonta waxaana ku dhici doonta sida ay ku dhacday labadaani yaanyuur ee walaalaha ah sheekadani maanta meeshaas ayay ku dhammaatay samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya